bilowgii cutubka siddeed iyo afartanaad waxyaalahaas kadib waxaa yuusuf lagu yidhi bal eeg aabbaha waa bukaaye markaasuu wuxuu ku haystay labadiisii wiil oo ahaa manase iyo efrayim kolkaasaa waxaa yacquub loo soo sheegay oo lagu yidhi bal eeg wiilkaagii yuusuf waa kuu imanaya markaasaa israa'iil intuu xoog isgeliyey ayuu soo dul fadhiistay sariirtiisii markaasaa yacquub wuxuu yuusuf ku yidhi ilaaha qaadirka ah ayaa igu muuqday luus oo ku taalla dalka kancaan wuuna i barakeeyey oo wuxuu igu yidhi bal eeg waan ku badin doonaa waanan ku tarmin doonaa oo waxaan kaa dhigi doonaa dad fara badan dhulkana waxaan siin doonaa farcankaaga kaa dambeeya inuu hanti aan weligeed dhammaanayn u ahaado haddaba labadaadii wiil oo dalka masar kuugu dhashay intaanan kuugu iman masar anigaa iska leh efrayim iyo manase ayaan u lahaan doonaa sida ruubeen iyo simacoon carruurta aad iyaga kadib dhasho adigaa iska lahaan doona waana in loo bixiyo magacyada walaalahood markay wax dhaxlaan anigana markii aan ka imid fadan ayaa raaxeel igaga dhimatay dalkii kancaan waddada loo maro intaanan weli efrad soo gaadhin oo kolkaasaan iyadii ku aasay waddada loo maro efrad meeshaasuna waa baytulaxam markaasaa israa'iil intuu wiilashii yuusuf dhugtay ayuu yidhi kuwanu waa ayo markaasaa yuusuf wuxuu aabbihiis ku yidhi waa wiilashaydii ilaa halkan igu siiyey markaasuu isna wuxuu ku yidhi waan ku baryayaaye iyaga ii soo dhowee waanan u ducaynayaa haddaba israa'iil camrigiisii dheeraa aawadiis ayuu la indhadarnaaday sidaas daraaddeed waxba ma uu arki karin kolkaasuu iyagii u soo dhoweeyey wuuna isku duubay oo dhunkaday markaasaa israa'iil wuxuu yuusuf ku yidhi uma aan malaynayn inaan wejigaaga arki doono oo bal eeg ilaah weliba wuxuu itusay xataa farcankaagii markaasaa yuusuf wuxuu iyagii ka durkey lowyihiisii oo intuu sujuuday ayuu wejigiisii dhulka saaray markaasuu yuusuf labadoodiiba kaxeeyey intuu efrayim gacantiisii midigta ahayd ku qabtay oo ku toosay israa'iil bidaxdiisa manasehna ku qabtay bidaxdiisii oo ku toosan midigtii israa'iil wuuna u soo dhoweeyey iyagii markaasaa israa'iil soo fidiyey gacantiisii midigta ahayd oo wuxuu saaray madaxii efrayim oo kii yaraa ahaa gacantiisii bidaxa ahaydna wuxuu saaray manaseh madaxiisii wuuna isdhaafiyey gacmihiisii maxaa yeelay manaseh wuxuu ahaa curadkii markaasuu yuusuf u duceeyey oo wuxuu yidhi ilaaha aabbahay isxaaq iyo awowgee ibraahim ay ku hor socdeen oo ahaa ilaaha iquudinayey intii aan olaa oo dhan ilaa maanta iyo malaa'igtii iga soo samata bixisay xumaato oo dhan wiilasha ha barakeeyeen oo magacayga ha lagu magacaabo iyaga oo magacii aabbahay isxaaq iyo kii awowgay ibraahim oo dad fara badan dhulka ha ku noqdeen oo markii yuusuf arkay in aabbihiis gacantiisii midigta ahayd efrayim madaxiisa saaray ayuu taas ka xumaaday markaasuu gacantii aabbihiis qabtay inuu ka qaado efrayim madaxiisa oo uu saaro manaseh madaxiisa oo yuusufna wuxuu aabbihiis ku yidhi aabbahayow saas ma aha waayo kanu waa curadkii ee gacantaada midigta ah madaxiisa saar markaasaa aabbihiis diiday oo wuxuu ku yidhi waan ogahay waan ogahay wiilkaygiiyow isaguna wuxuu noqon doonaa quruun wuuna weynaan doonaa habase yeeshee walaalkiisa ka yar baa ka weynaan doona oo farcankiisu wuxuu noqon doonaa qurummo fara badan oo maalintaasuu u duceeyey iyagii oo wuxuu yidhi reer bani israa'iil idinkay idinku ducaysan doonaan iyagoo leh ilaaha ka dhigo sidii efrayim iyo sidii manase oo efrayimna wuxuu ka hormariyey manase oo israa'iilna wuxuu yuusuf ku yidhi anigu waan dhimanayaa laakiinse ilaah baa kula jiri doona oo mar labaadna wuxuu kuu geyn doonaa dhulkii awowyaasha oo weliba waxaan ku siiyey qayb dheeraad ah oo aad walaalaha dheer tahay waana tii aan reer amoor kaga qaatay seeftayda iyo qaansadayda